maalmo ku hor baarlamaanka hirshabeelyan oo aqlabiyadle kaansigeen inay degmada elbaraf iyo kuma nagata degmooyinka shabeellada dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle maamulkii bulshadana sawdajir handhawaay ansixiyowka degma haadowka elbaraf kuriyada markii degmada elbaraf ee gobolka shabeellada dhexe lakakowadi kulan hadhawaayow iyo mahadalinge welibana kulankan isakooyay maamulkii bulshada qeybasho shalduwanga hanakumada ku qaybgalyaalka kulankanan koreen ku hadli hadhawaayoowka degmada elbaraf ee gobolka shabeellada dhexe ilaahay baan uga mahad celinaynaa kabacdi waxaan ugu ammaanaynaa dadkii ka qayb qaatay dhammaan oo madax iyo maamul iyo cid walba isugu jira oo cid walba intii ay ku laheeday oo taariikha ayaan iyagana ku ammaanaynaa ilaahay ha ka ajirsiiyaan leenahay degmadaanna waxaan ilaahay uga rajeeyaynaa inay naqato degmadii nabad iyo wanaag iyo magacaabideedu wax walba ee wanaaga ilaahay uu ku soo dabaalo dowladda hirshabeelle madaxweyne heere cali guudlaawo xuseen iyo madaxweyne ku-xigeenkeena masar dabageed iyo kuheera wasiirada iyo baarlamaanka hore xildhibaanada ansixiyey degmooyinka toddobadaa gaar ahaan ceelbaraf waxaan leeyahay ceelbaraf inay xidhigta degmooyinka toddobadaa naqan doonto insha allahu sida aan ku naqaan marka dadaalka inaan la malaabno degmo xidhigahoo degmooyinka toddobadaa ugu xidhigsana inaan naqnaan rajeeya insha allah mahadu celiynaa madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawo xuseen iyo madaxweynaha ku-xigeenka golihiisa wasiirada xildhibaanada maamulka gobernatorayaal gober guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaasha degmada khaasatan kan degmada ceelbaraf iyo ku-xigeenyadiisa madaxa meelka taal aawayadaadno xooga meelka taal meelu maqan waaye madaxuu miiruu seexama nay madaxuu miiruu seexama gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda degmada elbaraf waana kusimaha guddoomiyaha degmada yaxya maxamuud maxamed yandhinishay ku hadli kulanka uu ku hadlayo magaca maamulka degmada ceelbaraf iyo shacabkiisaba mudane madaxweyne waxaan ku leenahay mahadsaned mudane madaxweyne shacabka dhegaysigiisa iyo kuurgalkiisa caqabadaha ka jira degmadan oo aad dhegaysatay ballanqaadidii a uu sameysay maanta waxaa ugu weyn oo albaabka laga soo gala ah oo u hirgelisay magaca degmada reer ceelbarafna waxay ku leeyihiin waa mahadsan tahay mar kale iyo mar kale sidoo kale golaha wasiirada oo juhdi ku bixiyey baasgareynta iyo ka shaqaynta magacan degmadan inay hirgasho waxaan leenahay waa mahadsantihiin golaha baarlamaanka dowladda hiirshabeelle oo ayagana cod aqlabiyad leh ku ansixiyey inay meel marto magaca degmadanimada sharciyadeedana u dhammaystirnooto waxaan leenahay xildhibaana waa mahadsantihiin reer ceelbaraf waa idiin mahad celinayna